xiriirka faransiiska iyo aljeria weli ah mid kacsan iyadoona arrimaha siyaasadda iyo dhaqaalaha ee ka dhexeeya labada dal ay ku xiran yihiin sooyaal taariikheed oo soo jireen ah taasoo ka dhigaysa kala fogaashihooda mid adag haddii ay dhacdo inay xidhiirka isku jiraan inkastoo uu faransiiska uu arrintan u adeegsanayo xanibaad dhanka socdaalka si uu cadaadiyo aljeria waxaa dhinaca kale jira arrimo saameyn leh haddii uu khilaafka sii xoogaysto kuwaas oo ah tamarta iyo xidhiirka dhaqaalaha labada dalkaasoo u dhexeeyay muddo dheer taasoo ka dhigaysa xidhiirkooda mid adag oo aan si fudud lagu jebin karin xuseen ubeyd ah oo ah brofesor xidhiirka caalami ah ka dhiga jaamacadda geneva ayaa waraysi u siiyey wakaaladda wararka ee sky news arabi wuxuu ku sharaxay in liiska dadka aljeeriyaanka ah ee uu faransiisku soo saaray ay yihiin iskudayo la doonayo in lagu tijaabiyo mowqifka maamulka aljeeriya waxa uu sidoo kale xusay in faransiisku uu leeyahay dano muhiim ah haddii ay yihiin arrimaha dhaqaalaha iyo amniga waxaa jira la tashiyo amni oo heerkii ugu sarreeyey ah isagoona caddeeyey in wax kastoo ka soo baxa aysan dani ugu jirin labada dhinac arrinta socdaalka ayaa halkay ka aloolsan tahay xiisadda labada dal ka dhex taagan faransiiska ayaa doonaya inuu adkayo tillaabooyinka ka dhanka dadka dalkiisa kusoo qulqulaya wuxuuna la kulmayaa caqabado dhanka sharciga iyo diblomaasiyadda ah oo kaga imaanaya dowladda aljeeriya kadib markii isku dayay inuu dalkiisa ka masaafuriyo muwaadiniinta kasoo jeeda aljeeriya ubeydah ayaa sidoo kale sheegay in aljeeriya ay ku adkaysanayso inay ixtiraamto xuquuqda muwaadiniinteeda ku sugan waddanka faransiiska taasoo xadidaysa musaafuriinta uu maamulka faransiiska ku hayo dadkeeda aljeeriya lafteedu waxay dhankeeda diyaarisay liis ay si weyn u baadigoobayaan garsoorayaasha aljeeriyaanka ah ee degan dalka faransiiska balse soo bandhigidda dadkan ayaa sababi kara inay la kulmaan caqabado dhanka sharciga ah gaar ahaan kuwa la siiyey magacyada siyaasadeed inkastoo faransiisku isku dayayo inuu soo rogo shuruudihiisa ku aadan dadka aljeeriyaanka haddana brofesorkan ayaa rumaysan yahay in faransiiska uu aqoonsan yahay in aljeriya lagu cadaadinayo arrintan aysan ahayn wax fudud maadaama dalkeeda aysan wax iskaashi ah la yeelan doonin faransiiska si kastaba ha ahaatee baariis waxay si gaar ah diiradda u saaraysaa dadka ka soo jeeda dalka aljeeriya taasoo ka caraysiisay muslimiinta dalkaas arrintan ayaa sii adkaynaysa xidhiirka u dhexeeya labada dal haddii faransiisku isticmaalayo kaarka socdaalka aljeeriya waxay leedahay kaarar dhaqaale oo muhiim ah oo isku mid ah faransiiska waxa uu ku tiirsan yahay gaaska aljeeriya shirkadaha faransiiska waxay maalgashi weyn ku leeyihiin aljeeriya taasoo ka dhigaysa jarista xidhiirka dhaqaale mid aan suurtagal ahayn halkan mar kale joogo ubayda waxa uu tilmaamayaa in faransiiska inkastoo isku dayayo cadaadis waxa uu ogaatay in danihiisa dhaqaale ay noqon doonto kuwa ugu badan ee saameyn doonto koror kasta oo qaldan qodobadan lagu murunsan yahay ayaa waxaa ka mid ah heshiiskii kun sagaal boqol siddeed iyo lixdankii kaasoo dhigayay in dadka aljeeriya ay ku noqdaan faransiiska baariis waxay doonaysaa inay dib u eegis ku samayso heshiiskan oo ay ku soo rogto wax kabedel u fududeyn karaa masaafuriinta dadka u dhashay aljeeriya si kastaba ahaatee sida laga soo xigtay ubayda khatarta ah in la baahiyo xidhiirkaas waxay noqon kartaa dharbaaxo weyn oo ku imaata xidhiirka faransiiska iyo aljeeriya gaar ahaan maadaama uu si toosa ugu xiran yahay heshiiskii evine kaas oo saameeyey madax bannaanida aljeeriya marka la eego xiisadda wuxuu brofesor ubeydah rumaysan yahay in si loo gudbo xiisadda ay hadda ka jirta ay u baahan tahay in arrinta lagu soo celiyo gacanta diblomaasiyiinta lagana soo wareejiyay gacanta wasiirka arrimaha gudaha ee faransiiska waxa uuna carabaabay in wasiirkaas uu ku dhaqmay si waafaqsan ajandayaasha siyaasadda gudaha ee ku xihan waxaa loogu yiro xisbiga midigta fog waxa uu intaa ku daray in aljeeriya aysan rabin in saaxiibkeeda koowaad ee wadahadalka ku noqday wasiirka arrimaha gudaha ee faransiiska maadaama uu muujiyey inuusan rabin inuu hagaajiyo xidhiirka labada dal cubeydah ayaa sidoo kale carabka ku adkeeyey in xaalka uu ku jiro soo celinta wadahadal toosa u dhexeeya madaxweynayaasha labada dal iyo wasaaradaha arrimaha dibadda si kastoo ay dhibaatooyinkaas u dhaceen haddana way adag tahay in la qiyaaso in xidhiirka faransiiska iyo aljeeriya uu si buuxda goodoono marka la eego xidhiirka qotada dheer ee labada dal ka dhexeeyey haddii ay ahaan lahaayeen dano dhaqaale iyo arrimo amni maadaama muddo dheer uu dalkaasi saldhigtay gumaystaha faransiiska